tababarkan waa qayb ka mid ee dadaalada ballaaran ee lagu xoojiyo hababka digniinada hore ee heer federaal iyo heer gobol iyo waliba magaalada baydhabo ka furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed waliba tababarka u qeyb galaha ee marti ku shar dareertay dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ku dareertay hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliya ee soodmaa xukuumadda ku qeybgalayaalka tababarka oo ku dareeray dowlad goboleedka hirshabeelle iyo ku hadli muhiimadduus in la yaawsana sidoo kale sheegay in iwal ay ku faa'iidaan iyo kanaga doonaan bulshadiyo tareenka wuxuu noo yahay muhiimad gaar oo noo leeyahay muhiimadaas oo ah waxa aan rabnaa waxaan halkan ka baranno in aan ku dabaaqno deegaanadii aan ka nimid waxaan soo galnay safar dheer waxaan u nimaada halkan in aan ka qaadano cilmi oo aan rabno in aan kaga faa'iidaysano dhibaatooyinkii aan haystay sida aan u maarayn lahayn waxaa ogtihiin deegaanada aan ka imaanay waxaa aada ugu badan daadadka oo xiliyada roobabka iyo waxaa la yihahda biibaxada wala sidaasaan haysta sidoo kale xiliyada dabaylaha ay jiraan oo stormiska badda xeebaha oo kaleeto ayadan culaysyaan naga haysto waxaan rabnaa inaan cilmiga ah inta ka baranno oo traininka aan ka qaadanno inaan halkaas la tagno garoonka la tagno ku samata bixinno dadkii aan ka nimaday ku badbaadino badan oo dadkii aan rabno inaan noloshooda aan kor u qaadno wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed mudane cabdulaahi istaagani oo furi tababarkana ku hadal iyo ahmiyadda guud ee usuleeyey tababarka markay dhacaan dhibaatooyinka aafooyinka guud ahaan soomaaliya waxay ugu darneed guud ahaan koonfur galbeed markii aafooyinka aliino dhici jiray in wax laga bartay casharo fiican laga qaatay waxay muhiim noo tahay in maanta oo kale casharo fiican laga qaadanayo macalimiintan ay jooga bool iyo tiimkiisa oo ka mahad celinaynaa in waqti badan ay geliyeen waxaan leeyahay sidii loogu talagelay casharadan iyo trainingan iyo tababarkan loo qaato shanta maalmood oo soconayo shirkan in laga faa'iidaysto dad oo khibrad leh oo ay arag waqti badan soo shaqeynayo guul noo ah in maanta hay-addii sodma iyo w f v iyo s r b ay joogaan guud ahaan waxaan ku mahad celinaynaa shirkan ay muhiimad gaara u leedahay marka annagana waxbaan khibradan ka barana idinkana waxaa ku baratiin in bulshadii lagu celiyo sidii dhibaatooyinka aafooyinka markay imaadaan deegaanada hadday noqoto dabeelo hadday noqoto roobabkii da-ay dhibaatada guud ahaan soomaaliya uu saameeyey haddii marka ay masiibooyinka qaarkood sidii looga hortegi lahaa in laga barto marka aniga waxay noo tahay muhiimad gaar ah reer koonfur galbeed in aan wafdigaan oo heer sare aan soo dhaweyno idinkana aad nala joogtiin marka aada umahadsantihiin shirkeena wuunoo furan yahay tababarkan hoose rasmi aan furum iyo waliba u isdareera doone muddo shan maalmoode walibana haddii isu dareera diiradda laka saara doone xoojooga hababka digniinada hore ee heer federaal iyo heer gobol